saxaaxa go-aanka baarlamaanka uu ku riday ra-iisul wasaare cabdiweli aynu ka waraysanay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan isaga oo ku sugan magaalada qaahiro ee dalka masar ayaan khadka telefoonka ku waraystay ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey siduu u arko go-aanka baarlamaanka dee go-aanka baarlamaanku siday ila muuqataa waxa weeye waa wixii soo socday oo soo dhacayay go-aano badanoo saas oo kale ayaa ilaa dawladdii ugu horreysay la dhisay ilaa maanta la qaadanayay dee waana arrinay iyagu u madax bannaan yihiin go-aan inay ka qaataan wixii la hor keeno waa tahay dad badan waxaa laga yaabaa inay u arkaan si nabada oo cod loogu kala baxo in ay tahay ama ay dhaantaba codadkii awoodda lagu kala raadin jiray oo waktigan dhinac markii loo eego siyaabo badan ay dhaanto adigu sidaasi ma kula tahay ee dadka qaarkii qabaan dee mar walbaba waxaa roon in cod lagu kala baxaa dhaantay in qabqable dagaal inta la noqdo mushkilad la abuuro mana habboona hataa cod in laysu qaadaa laftigeedu in laysla gaaraa ma habboonee waxaa ka fiican haddii la wada shaqayn waayo in si tartiiba loo kala tago oo qofkii qof la shaqayn waayo oo isagu meesha isaga tago waa tahay mudane iyadoo aanan waxba laga bedelin dastuurka haatan dadka qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in arrintan aysan dhammaad lahayn marka adigu ma kuula muuqataa sidaasi in maalin walbaba isqabqabsiga dhinaca madaxda dowladda ay noqoto wax soo noqda ragaadgeliya howlihii dowladda hadba dhinacaanan u dhicin oo dowladdii oo dhan ay mashquul ku noqoto khilaaf dhex dhexdeeda ah haddaanan dastuurka waxba laga bedelin sidaas weeye hadda ka horna waa sheegay dastuurka ayaana dhibaatada ay ka imaanaysaa awoodda isagaan si fiican u kala qayaxaynin marka waxa weeye in dastuurka inta la bedelo awoodda si fiican loo kala qayaxo markaas ayay arrintu halkaa ku dhammaanaysaa haatan waxaa la leeyahay isku shaandhayn uu prime ministerku damca sameeyey ayaa lagu dagaalamay haddii arrintaas laftigeedu isku shaandhaynta cidda lagala tashanahayo madaxweynuhu isagoon ogolaan in la samayn karo iyo inaan la samayn karin inay dastuurka ku taallo wey marka waxaa lagama maarmaana in dastuurka inta dib loogu noqdo awoodda la kala xadido oo halkaa ay ku dhammaato dhibaatada soo noqnoqotay oo ilaa dawladdii kumeel gaarkaaeeda ugu horreysay ilaa maanta soo noqnoqonaysa haddaad ogaatay ama aad eegtayba arrinta dastuurka een qodobkan dhigaya prime ministerka ama ra-iisul wasaaruhu inuu soo magacaabi karo kala bedeli karo iskuna shaandhayn karo golaha wasiirada xaq miyuuse ulahayn de xaq waa u leeyahay oo dee waa prime ministerkii laakiin inuu kala tashto madaxweynaha oo uu taladaas madaxweynaha qaato ayaa la rabaa sababtoo ah madaxweynaha hadhowta dekreetada saxiixaya oo loo geynhaya intaan baarlamaanka la geyn waa tahay baarlamaanka hadiyo goor waayadan dambe oo dhan waxaa looga bartay mooshin ama hadiyo goorba dhinacyada dowladda markay iskhilaafaan madaxda ugu sarreyso ay u kala saftaan kadib iyagiyo lagu eedeeyo qaarkood in ay jirto dhaqaale lagu kala qaato ama la siiyo hooshii kale ee baarlamaanka loogu talagalay dad ayaa u arka ama sida u muuqata waa ay dayaceen marka adigu aragti ahaan maxaad ka aaminsan tahay arrinkaasi haddii arrintaasi dacayadna waa noqon karaa waxna waa ka jiri karaan dacayad waa noqon karaayo waa maqlahay baarlamaanka in lagu dacayadeynaya lacag baa la qaataa laakiin waa suurowdaa inay dacayad tahay arrintaasu waxna waa ka jiri karaanoo waxa ka jiri karaa waxa weeye iyadoon xataa lacag la qaadan ayaa haddee dhinacyada lala kala safan yahay sideedaba oo qaarna madaxweynaha la safan yahay qaarna prime ministerka marka arrimahaasu inay dhammaadaan ayaa la rabaa arrintuna ay ku timaado dastuurka oo awoodda u sarreysa cidda leh iyo sida ay u isticmaali karto in dastuurku caddaynayo aan wada hadal hadal kaleba ka imaan karin ayaa la rabaa halkaa waa tahay madaxweynaha laftarkiisa muddo laba sano ka yar ayaa ra-iisul wasaarihii labaad ay isqabteen oo wakaasayo hadda uu albaabka kasii baxay cabdiweli waktiga u haray waa wakti aada u yar marka maxaa la gudboon isaga waktigan dhimana yar waxaa la gudboon sida aan qabo cid uu ku kalsoon yahay oo la hubo inaan inta yare inta muddada yare u hartay inaan lays qabsanaynin inuu soo magacowdo dabadeedna hawsha maalin walba socon socota ee dawladda u daayo halkaasna ay ku dhammaato dhibaatadu ma hirgeli kartaa taasi marka la eego muddadii silsiladda khilaafka madaxda sare ee dowladda haba ugu badnaadaane madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabta ra-iisul wasaare sii taga mid muddo yar wakti sii haya marka la eego suuragal ma kula tahay in madaxweynuhu waktigan qofkii ku habboonaa uu keeni karo oo khilaaf iyo dhibaato intaasi lagu ekeen karo waa suuro gashaa qofku ku kalsoon yahay inuu keeno ha yeeshee dastuurkii sidaan sheegnay in laga bedelo weeye qodobkii qodobada tan keenhaya in la isqabqabsado oo aan awoodda kala saarayn marka waxaa weeye baarlamaanka iyo madaxweynuhuba inay ka shaqeeyaan iyo ra-iisul baarlamaankuba dastuurkaasu inuu cad cad yahay oo awoodda kala saarahayo madaxweynuhuna cid muddada u hartay aan marnaba la isqabsanaynin inuu keeno dabadeedna aan isqabsi dambe imaanin ayaa la rabaa cabdiqaasim salaad xasan ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar khadka telefoonka goordhaweyto iigu warramayay dhegaystayaal waxaa naga xusuusina in qofkii doonaya inuu fikirkiisa ka dhiibto codaynta maanta ee xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya ay sameeyeen ay kalsoonidii kala noqdeen waa ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmede inuu noogu soo diri karo nambarka laga heli karo iyo fariintiisaba sidoo kale ee uu qabo emailka v o a somaly dot com ee ah somali at v o a news dot com ama bogga aynu ku leenahay facebook
haddaba dhegaystayaal ridista ra-iisul wasaaruhu maxay uga dhigan tahay khilaafkii muddada soo jiitamayey ee ragaadiyey howlihii hay-adaha dowladda suurtagalna ma tahay in muddada kooban ee harsan ay dowladdu ku hirgeliso howlaha horyaalla ee higsiga cusub ee sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waryaheena maxamed colaad xasan ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba hordhigay cabdiraxmaan caynte madaxa machadka cilmi baarista ee heritage ee magaalada muqdisho walaal waxay ka dhigan tahay in howlihii dowladda oo aada u gaabis u ahaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay haddana ay gaabis sii ahaan doonaan dhowr toddobaad oo kale haddii aanan la dedejinin hawsha ama bixinta ra-iisul wasaaraha iyo soo magacaabista ra-iisul wasaare cusub iyo dhisida xukuumad cusub iyo ansixinteeda dabcan dhowr toddobaad iska qaadan doona haddii aan la dedejin waxay ka dhigan tahay in howlihii awalba fadhiidka ahaa oo ay haddana sii ay sii jiitamaan taasna ay saameyn ku yeelato waxyaabihii laga filayay higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana ugu waaweynaa dib u eegista dastuurka iyo federaaleynta dalka iyo doorashooyin dalka in loo qaban qaabiyo labada kun iyo lix iyo tobanka wa waa gartay laakiin markaad fiiriso dhinaca wanaagsanna aan ka eegno in sidan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isu qabsadaan baarlamaanka ay saamayso faragelin shisheeyana ay shaqayn weyso haddana ugu dambeyntii cod lagu kala baxo ma moodaa in nidaamkii dimuqraadiyadda iyo siyaasad loo gudbay oo soomaalidu ay ka gudubtay gacanka hadalkii xukunka lagu raadin jiray dabcan waa tahay in lasoo dhoweeyo in hay-adihii dastuuriga ahaa ee dalka ka jira gaar ahaan baarlamaankii ay go-aan ku gaareen arrinta kala aragti duwanaanshaha madaxda qaranka inay si dastuuriya u abbaaraan oo si nabad leh oo sharaf iyo xushmad ay ku jirto ay cod loo qaado wax lasoo dhoweeyo waa ay tahay laakiin hawsha kale oo taas ay tahay in la barbar dhigo waxay la tahay baarlamaanka shaqada ugu weyn oo loo idmaday oo dadka soomaaliyeed ay ka sugayaan waxay tahay in ay qodobada ugu waaweyn ee dalka hor yaalla ay wax ka qabtaan oo ay dalka sharciga u dejiyaan marka la fiiriyo marka waxqabadkoodii xagga sharci dejinta runtii waxaan isleeyahay waa la saluugi karaa shaqadaas mid ka wanaagsan waa qaban kareen waxaad moodaa inay aada u daneeyaan arrimaha la xiriira mooshinada iyo codod kala qaadista marka loo barbar dhigo sida ay u daneeyaan sharci dejinta iyo wixii la xiriira wa waa gartay marka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hadda ra-iisul wasaarihii ays hayeen meesha uu ka baxay oo baarlamaankii codkii uu ka waayay isaga maxaa la gudboon hadda oo horyaalla oo si soomaaliya ay uga dhabayso qorshaha caalamka uu dejiyey ee higsiga labada kun lix iyo tobanka waxay la tahay ra-iisul wasaaraha cod kalsooni ayaa xog baarlamaanka laga qaaday waana xubnihii ugu badnaa baarlamaankana waxay kalsoonidu ay kala noqdeen marka cod dastuuriyaha dhacay si dastuuriyahu ku yimid si dastuuriya in uu ku baxo ayay sida saxdaha dabcan ay tahay laakiin waa mas-uul soomaaliyeed oo soo shaqeeyay howl la ammaani kara soo qabtay inuu tala ku yeesho dalka arrimihiisa xaqu u leeyahay ka muwaadin soomaaliyeed iyo weliba ka mas-uul soomaaliyeed oo soo maray waxay la tahay anigu waxaan oo dhan in si dastuuriya loo abaaro laakiin su-aalo kale waaweyn waxay ka jiraan baarlamaanka horta maxay tahay ahamiyadiisa ugu weyn ma inuu ka shaqeeyaa codad kalsooni la xiriira mar walba mase inuu sharci dejin ka shaqeeyo waxay la tahay inuu isku mashquuliyo sharci dejin iyo qabyatirka dastuurka iyo federaaleynta dalka iyo qabanqaabinta doorashooyinka inuu arrimahaas isku mashquuliyo shaqooyinkii dowladda ee dhinaca ama federaalka ama ammaanka ama dhaqaalaha ama dhismaha hay-adaha dowladda gaabiska aad sheegaysa marka laga reebo ma jiraan waxuna ha noqotee tallaabooyin ay qaadayeen intii khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu socday dabcan arrimaha la xiriirta federaaleynta dalka si siyaasiya ayaa belihii ugu dambeeyey loo abaarayay oo dadaallo siyaasadeed waa laga sameeyey laakiin dadaalada siyaasadeed waxay u baahan yihiin in lagu kabo kuwa sharci ah kuwa dastuuri ah hanaankii marka saldhigga u noqon lahaa federaaleynta dalka oo dastuuriga ahaa ma jiro weli taasna waxay ahayd guddi madax banaan oo guddiga federaaleynta iyo soodimaha la yiraahdo in la sameeyo oo aan la samayn talo badanna ka bixin lahaa baarlamaankana hor keeni lahaa qaabkii arrintan si dastuuriya ee loogu abaari lahaa marka howl waa laga qabtay wax badanna waa dhiman yihiin oo goboladii dalka qeybo badan oo kamid a oo aan federaaleynta la gaarsiin ayaa weli jira weli wakti waa jiraa inkastoo gaaban yahay waxaan isleeyahay haddii si deg dega wax loo dhiso inta hartay wax weyn waa laga qaban karaa sanadka iyo sagaalka sideedda bilood hadda hartay cabdiraxmaan ugu dambeyntii waxaa jiray markii khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu cirka isu shareeray oo xaaladii baarlamaanka ay gaartay oo lakale la ismari waayey niyadjag fara badan baa ku dhacay soomaalida dibadaha ku nool oo waxaa la islahaa bal fursaddii ugu dambeysay ee soomaaliya haysatay baa iminka kusii socota god madow inay ku dhacdo magaalada muqdisho aad joogtaa dhinaca kale warbaahinta qaarkood iyo telefishinada waxay soo daynayaan oo muujinayaan horumar iyo dhismo iyo nolol ka bilaabatay magaalada muqdisho ka socota dadka maxaad ku dhihi lahayd markaad ka eegto xagga rajada bulshadu qabto iyo waxa la filan karo hadda horta walaal lagama quusan karo rajada alle waxaan isleeyahay dalku si guud markii loo fiiriyo gaar ahaan magaalada muqdisho in wax hore u socdaan oo tallaabo hore loo qaaday waa jirtaa shacabka ayaa aan isleeyahay runtii ammaanta ugu badan waa mudan yihiin oo nabadana raadiyey dowladnimadana aada ugu hamuun qaba oo taageersan oo hiri hoola garab taagan horumarka dalkana inta badan shacabka ayaa hogaamiya dowladduna waxuun waa ka qabatay hadda arrimihii waaweynaayo hadda hor yaalay laakiin waxaan isleeyahay gaabiska ugu weyn xagga dowladdu ka yimid xagga mas-uuliyiintu ka yimid marka loo fiiriyo fursadda ay dowladdu heshay labadii sano lasoo dhaafay iyo sidaanay uga faa'iidaysan isma lahan runtii waxaan isleeyahay in cashiro laga barto hadda labada sanio barkii lasoo dhaafay oo waxna la qabtay laakiin wax badanna ay ku lumeen khilaaf aan dhammaan oo madaxda qaranka soo kala dhex galo in hadda looga faa'iidaysto in weji cusub la furo oo dee muddada yaroo hadda hartay xoogga la saaro wixii haray iyo sidii loo dhamaystiri lahaa ama ugu yaraan meel lagu naaloon karo loo gaarsiin kar lahaa cabdiraxmaan cayntee oo khadka telefoonka ugu waramayay maxamed colaad halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waa tahay weli wararkaasi ayaynu ku guda jirnaaye iyo guud ahaanba xaalka wakhtigan sida uu yahay cabdicasiis xuseen cusmaan oo ka mid ah tafaftirayaasha laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa haatana khadka taleefonka ku jira cabdicasiis maxaa kusoo kordhay xaalka saare waad mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa haatan war-saxaafadeed soo saaray oo war-saxaafadeedkaasoo haddana soo gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed wuxuu sheegay inuu aqbalay go-aankii golaha baarlamaanka ay kalsoonida ugala laabteen xukuumaddiisa ra-iisul wasaaruhu wuxuu war-saxaafadeedka ku sheegay in maalinta berri ah haddii eebaydmo oo uu faahfaahin dheeraada bixin doono wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ugu dambeyntii sheegay inuu mahad celinayo shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibadda dibaddaba taageeradii buuxda iyo kalsoonida ay siiyeen xukuumaddiisa muddadii ay shaqaynaysay
waa tahay cabdicasiis xuseen cusmaan oo isagu ka tirsan laantana afka soomaaliga idaacadda v o e da ayuu kaasi ahaa